bism illaahi raxmaan iraxiim bini aadanku marxalado kala duwan yuu maraa taariikhdana ummaddu waxay bartaa in aysan mar dambe khaldamin oo ay ka faa'iidaysto dhibaatooyinkii hore siday u dhaceen inay wax ka bartaan kadibna khaladkii shalay dhacay aysan dib ugu noqon taariikhda la barto marka waxaa jiray waxa la yidhaahdo the sickman of asia iyo the sickman of europe iyo the sickman of africa oo labaatan iyo shantii sano ugu dambaysay maxaanku idhaahdaa lagu lagu daray the sickman of asia waa china yurubna waa boland annagay nagu dareen marka labaatan iyo toddobadii sano ugu dambaysay haddaad maqashaan the sickman of africa waa soomaaliya labadaas hore hadda iyagaa ugu horreeya adduunka dhaqaalo iyo dhinac walbaba iyagaa ugu horreeya oo dee markhaati baad ka tihiin china hadda adduunka meeshay kaga jirto polandna waddammada yurub ugu horreeya ka mid tahay macnaheedu waxay tahay annaga marka sababtaan u burburnay wixii nagu dhacay nagu dhaceen sheekh cali wajiis intuu sheego weeye waxaan ka tagnay wuxuu ilaahayna faray yaan ka tagnay caadiyan markuu qofka xanuunsado khasbiyan waxaa lagu akhriyaa qur-aanka waxaa weeye inaan horta qur-aan isku akhrinno oo aan ilaahay barinno aan ilaahay u noqonno dalka ma xanuunsana dadkaa xanuunsan waxaan wax ka barana wixii la soo maray iyo dhibkii iyo siday wax u dhaceen waana inta uu sheegay shiikhu waddan burburay wuxuu ka burburay ammaano xumo iyo musuqmaasuq wuxuu ka burburay cadaalad darro iyo wuxuu ka burburay dadka masaakiinta ah oo la dhibaateeyo aan loo naxariisan ilaahayna waa kaa jaasiinayaa dhibkaas iyo naxariis darradaas dadka masaakiintaah loo geysanayo aniguna waa ka hadlaa mar walbaba saddexda arrimood oo aniga ii muhiimsan aan ogahay inaan uga bixi karno the sickman of africa waxay tahay mas-uuliyiintu ay ka bilaabato ammaanada ilaah baa irsaaqad bixiya shalay waa nooleed intaadan darajo hayn marka darajo lagaa qaadana waa noolaanaysaa laakiin ummadda ammaanadooda in loo hayo oo sida ay tahay loogu maamulo oo musuqmaasuqa layska fogeeyo musuqmaasuqa keliya maaha dhaqaale musuqmaasuq waxa weeye eexda musuqmaasuqa waa fara badan yahay musuqmaasuqu waxa weeye qof aad aad u fashay xaqdarra aad u samaysa wey marka annagu dowladdan hadda jirta oo dee da'deedu tahay laba bilood iyo afar iyo toban casho waxaa naga go'an ummaddan ammaanadooda inaan u hayno oo runtii adduunkana nagu tilmaamay inaan nahay dad aad u xun inaan nahay inaan tusno adduunka dad fiican inaan nahay dadkeenana aan tusno dowladdu khasbiyan ninkii yimaada inuu nin xun usan noqon karin fiicnaan dad fiicanay jiri karaan laakiin shacabka naftigooda waxaa laga rabaa ammaanadaas naloo dhiibaayo inay qayb ka qaataan mar walba waa sheegaa waxa annagu aan maamulayno cirka kama yimaadaane shacabkay ka timaadaa iyo ganacsatada intaas aan helnaan dadka u qaybinnaa wixii adeeg ah iyo wixii shaqaala ah oo mushahar lagu siinayo mushaharkaasna waxaa ka mid ah dee amniga hadda aan ku fadhina meeshaan oo qolada horarka ah ay runtii sugayaan inaan maxaanku raahdaa ammaanadaas amnigaas aan waxba laga qaban ama aan mushaharo la siinin oo askartu iska tagaan marka shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inay kalsooni boqolkiiba shan boqol ayna siiyaan ammaanadaas ay noo dhiibtaan dalkan inaan ku horumarinayno aan la tartansiinayno insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waddamadaas horey u maray annagoo ka faa'iidaysanayna wakhtigiina soo maray oo runtii fooshu xumaa iyo burburkii dhacay in aan uga faa'iidaysanayno inaan wax wanaagsan ka shaqayno cadli waa la sheegay cumar bin cabdicasiis maxaanku idhahda waa taqaanaan hal sana iyo barkal yuu amiir ahaa ammaanadii iyo cadaaladdii uu sameeyey hal sana iyo bar xitaa xoolihii waas cuni waayeen xoolihii dadku waa ka bateen qof bini aadan oo gaajaysan waa la waayay annaguna waa samayn karnaa intaas dalkan waa dal qani ah haddii aan iskaashanno oo aan isku tashanno gacmahaas qabsanno waxaan aaminsanahay dalkan muddo yar gudaheeda qof gaajaysan in la waayo keliya ma aha dalkii la lahaa shalay the sigman of africa inaan macaawino ummado kale gaarsiinno kartideeda waa leenahay oo soomaali baan nahay waana la yaqaanaa caqligeeda waa leenahay aqoonteedana waa leenahay oo runtii intaas oo boqolaalo ah oo soomaali ah yaa aqoontii loo baahnaa dalkan la imaan karta ama haddaba halkan ay joogaan laakiin muhiimku wuxuu yahay in maamulku uu wanaagsan yahay tan ugu muhiimsan dadka fuqarada ah qofka hadduusan naxariisan ilahu naxariisan maayo inaan isu naxariisanno weeye inaan gacan isisiino weeye weliba hadda wakhtigan abaaraha lagu jiro oo dhibka xun uu taagan yahay oo dad badan ay la'anayaan ama cudur ha u dhintaan ama gaajo ha u dhintaane inaan iska naxno oo aan iscaawinno gacanna isisiinno khasbiyan marka waxa weeye ilaahay waan u naxariisanayaa marka laakiin adugu haddaadan kan liita u naxariisan ilahay kuu naxariisan maayo haddaan iskaashanno hadalka hore aan dib ugu soo noqdo oo aadna aamintaan oo dowladdiinna aad aamintaan annaguna sidaan ballan qaadnay aan u fulinno waan u fulin doonnaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo dalkan fakhriga waa ka bixi cadaaladdarradu wuu ka bixi insha allah hadduu ilaah yidhaahdo laakiin waxaa ka horeeya wax walbaba laba foorsaa jirta foorso lix iyo tobankii sano hadda dowladda ay soo jirtay oo dadkii naga horreeyey ay wax ku soo kordhiyeen xilligii ay joogeen waxqabadkoodii intaas ay soo joogeen farqaha la haysta laba foorsaa jirta foorso u istaagtay dalkan inuus istaagin ama ha u shaqeeyaan wada shisheeye ama iyaga danahoodii ha ka dhex waayaan dowladda foorse waxaa jirta dalkan inuus istaagin u dhimanaysa oo actif ah oo aanan seexanaynin ama miidiya ha isticmaalaan ama fadhi kudiryada ha isticmaalaan ama dowladda dhexdeeda ha ku jiraan dad waxaa jira u istaagay soomaaliya inaysan jirin dadna waa dad fiican laakiin waa baasif waxbay dhegaystaan sida kan actifka oo inkaarta qaba uu maalin walba u sheegaayo waxaa laga yaaba marka dambe inuu dee iska raaco meeshii loo badnaa foorsada fiican marka inaan xoojinno marka oo doonaysa dalkan inuu istaago oo soomaalinimadoodu fiican tahay wadanninimadoodu fiican tahay oo runtii inta saddexda shay aan sheegay oo shiikhana uu dee sheegay oo ah ammaanada cadaaladda iyo dadka masaakiinta fuqarada inaan gacan siinno nagala shaqaynaysa foorsadaas marka wanaagsan runtii bacdamaa dalka uu burbur iyo dhibaato soo maray intooda badan waa gaabsadeen oo kamaysa qaybgelin waxaan weyddiisanayaa foorsadaas wanaagsan inay boorkas ka jafaan oo ay istaagaan dalkan aniga keligay iyo dhowr iyo toban wasiir ama dhowr iyo labaatan wasiir kama sugi kartaan inay wax walba qabtaan dalkan waa burburay wuxuu u baahan yahay boqolaalo kun oo qof oo soomaali ah inay u istaagto oo gacan la siiyo dowladda oo afar sano la sabro ilaan lix iyo toban sano iyo toban sano ka horreeyey yaan soo jiitamayni afartan sano in la sabro oo qofkii dan shakhsi ka shaqaynayay uu dantiisa shakhsigaah meel iska dhigo afar sano keliya nala fiiriya marka annaga annagu haddaan xumaanno qof soomaali oo fiicnaan doona ma jiro maxaa yeelay annagoo ka faa'idaysanayn taarikhdan sheegay annagoo ka faa'iidaysanayna soomaali inuu dadku dad fiican yihiin annagoo ka faa'iidaysanayna soomaalidu inta badan inay aamineen inaan dad fiican nahay marna ku noqon mayno jidkii hore laakiin keligeen waxba ma qaban karnee waxaan u baahannahay shacabka soomaaliyeed cid walbaba waan u baahannahay inay gacanna siiyaan siyaasiyiintaan u baahannahay gacanina siiyaan xildhibaanadaan rabnaa inay gacanna siiyaan hawshaan laba qof iyo toban qof iyo labaatan iyo shan qof iyo konton qof yaan loo deynin afar sanana ha la samro dhexda maradaan ku xidhanno dalkeenna aan dhisanno adduunka hadday waxna siinayaan alxamdulilah waa caawimaadooda waa ka qaadanayna laakiin annaga inaan isku tashanno weeye dal dadkiisaa dhista dibadda loogama yimaado oo looma dhiso dadku markii la arko inay socdaan oo dhisanayaan dalkooda waxaa laga yaabaa dad badan oo dana ka leh dalkaasi inay wax ugu daraan laakiin nin jiifa waxba lama siinaayo nin isagu lagu hasjabinaya oo dhibaatadiisu ka shaqaynayana cid caawinaysa ma laha laakiin waana la ceebeenayaa ceebta ugu daran baa adduunkana haysata soomaali fadhigaan ka kacno afar sano aan dhexda marada ku xidhanno aan ka shaqayno danta guud anigaa madax u ah anu waxaad iga filaysaan inaan kow ka noqdo danta guud oo aan dan shaksi ka shaqaynin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu